أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد runtii shirkan ma ee mid hal hamiin lagsuubiyo oo isku kooyle shirkan wakti badan iyo qaadati inoo laakiin isu oogka nagado oo wili febraayo the worst weather unaka jirno nagado ilaaha kasi unama kasni intii aan hadalka ingalna horta way jeeliyaa inaan dhammaantiin shirkan si gaara siinka soo dhawaayo oday dheedayno unikifaanaano sharaftayna eh dhalinyaradayno aqoon-yahanadayno wariyaalkayno aanu shalbiyayne gabdhoogayno ouna eed injeelno oo marna aadayna ato marna abaadayna ato marna inaadayna ato marna xaaskayna ato marna gabartayna ato haddii gabaran ahayne aanay xataa inta masruum lahayne makhudbooy lahayne masin dhahaw geesinimada awkay kushaani geesinimada aadaya kushaani allag naxariisada aaday siday la socotaan taariikhda maraaxila maraas khudbaday waa inshal qeybiyaye lama qeybood waaye qayb af ingiliishka qoran ingiliishka ka aqriya maadaama walaal dheedayn saaxiib dheedahayn introogan oo afkan fahmayn so tarjamada yaa soo yaraaye walyaalo barshayna because uni adi inoo dhaxooy secret ning at inoo dheegto mufadooy ama isu dheego mufadooy runtii walaalkay muñe ama maxamed qaasim ama maxamed bele hadba ninkii inkasaw almost over ten years ku hor yaa isla shaqeey jirne oo waddankaa markii ka cusbanayne oo sifildi kale galay maasha allah wadnajey wal ambaradi geeg way diyaaran ayaa inuus dhulkii us indhaladi magaaladii us indhaladi inuu us inshaqeeyo marka messagekey way ka toosanyaa dadka shaatiga kaakiga nka jaro oo us amal insharafayne qabiilka rabaan ha ahdaan waa way jeeliyaa inaan waryar ku taawado way kaloo kasoo dhawaayaya shirkan walaaloogay oo ahay nunka kooyan iyana ama united states oo runtii eighty eight qaalninka ah oo alhilmaamo korne qaarsho araga doontaan runtii inuu lindilo iyo qadiya dandeeran soomaaliya way in agtaa oo khudbadeyna ka saabsanta anay cinwaan an ku dhigi dhagtaa weetee haddii ligi dhao dhagtaa weetee haddii ligi dhao ama dhegtaada aawa haddii ligi dhao way ka dhaheeya waato macnaa dhegta ka tusa inuu i dheerto laakiin ma dheer hisimbal kaansay dhagtay waato marka ninka soomaaliga ee qabiilka raba ahaadoy oo foobiya ku qabo wal nabadgelyaduba la dhahaa iyo xoriyadda runtii oakmin coin inoo ani hadal dheer jeediyo laakiin wal yar inooan ku taawado waajib waaye waana sunna waaye south west state of somalia two thousand kii magaaladan halka asaas yani two thousand kii imagine waqtiga la asaas calan sheewa la suubi dastuur sheewa la suubi nidaama lin suubi baydhaba la jeeyey simbol aqoon daro dartii ha ahaato jabhadeen ha ahaato xukun doon ha ahaado way dhiiday inoo lugtilka dhaw taariikhda soo wareegati hadda waa ilaahay kasay caalamka oo waqtigaas diidinaayey inoo ii qaadadaan south west state magaagii oo intaasoo sana un kusoo marne officially is being recognized by international community sababtoo dad badan oo inta fadhiya waxaa laga yaaba inayna fahamsaneen waxa iga keenaya inaan sheego waa history waay waxaan laga yaabaa inuu waktiga ciriir yahay laga yaabaa in waktiga la tashiilinayo laakiin haddana markaad khudbeynaysid waxaa fiican khudbo naftirkeeda inay qiimo leedahay waa aqoon isweydaarsis waay dadki sameeyey maanta inta ayay nala fadhiyaan haddaba su-aal waxaa ii soo baxday soomaaliya maxaa nabadda u diiday inay qaadato laba jawaabood ayaa ii soo baxday soomaali inay nabadda qaadato soomaali waxay nabadda u diiday nidaam darada ayay baratay because dadaa ku naaxay shirkada ayaa lacag sameeyey dowladday laaluushaan canshuurta la qaato federaalka wadankii baa lagu kala jarjaraya dhowr jeeraan ka hadla taas wadan la kala jaraayo ma jirto imaaraadka federaal waay maxaa loo kala jajaraya wadanka adaa kala jajaray mar maalinta qoriga aa qaada ayaad kala jajarta wadanka marka aniga reer koonfuraan ahay no one can deny that haddaa igu tuugtid war waxaan ku geynayaa goboladaas dadka qoryaha soo qaatay koonfur burburiyey caasimada burburiyey laamiyadii jajabiyey fiilooyinka siibay warshadooyinkii u bedelay business maanta ay taajir yihiin kuwaas dowlad ma rabaan dowladda ani adiga waaye waxa rabo caruurteenna qaboogaanan ku haynaa gabadheena hadday baxdo ma naqaano wixii kusoo dhacayo wiilkeena waxaan kaga baqaynaa ninka ibraahim baa markhaati ka ah ani asaga baadawey jaalashaan isku barane maxaa yeele anigana waa booqan jiray soomaalinimaa haysay war niman yaalow diaspora diusbaray u yaqaanin ayaga diaspora waa dadkii constitutionka maanta qoran dadkii qoray waaye diaasbarada waxaa waaye lixdii guddi imbigaaday deganaayeen buugaagta ay qoreen oo armaajada hoosteeda la geliyo dadkii qoreen waaye diaasbara waa dadka hadda dowladda sida prime ministerka hore ama kan hadda waa kuwii diaasbara ka tegay waaye labadoodaba kanaday ka tegeen oo isku xigay diaasbara markii la rabo waa lagu shaqaystaa markii la rabona waa la lugooyaa anaa idin sheegaya adigana maalin walba waxaad samaynaysaa xaflad taageero hebel baan taageeraynaa aniga aan faliyo and I told you several times war lacag adi aad leedahay ha ku taageerin dadkaas waxaa kaaga fiican toban dollar bishii aad qorto aan dhahdo toban dollar ani waxaan ku darsanayaa dadkaas organizationkan wato oo raba inay laamiyada dhisaan oo raba inay iskoolaadka dhisaan dad baa isweydiinaya waxaa laleeyahay south west state maxaa hadda keenay war hadda ma imaanin labadii kun ayaa la sameeyey laakiin waxa hadda keena waxaa waaye oo nagu dhaliyey waddanka last year laba mar ayaan tegay waddanka anagu noo baahan yahay waana ogtihiin waana la socotiin shirkan laba masaj ayuu wadaa waa mid waxaanu sheegaynaa dowladda canada in communitidan ay isku duuban tahay ay hal af tahay ma diidanin soomaalinimo laakiin waxaan ka soo horjeednaa sidii walaalkayga hore u sheegay waxa loo yaqaan aan inta ku baranay waxa la yidhahda abuska ayaan ka soo horjeednaa dowladda canada waxaan sheegaynaa south west state waa meeshii la dhihi jiray dambiisha badarka meeshii loo bixiy waxaa ka mid ah baydhabo janay waxaa ka mid ah markacadey waxaa ka mid ah banaawe waxaa ka mid ah kismaayo waxaa ka mid ah muqdisho we are southern people we belong to southern land dhulkaas annagaa iskale nacam soomaaliya wadanahay ma diidanin aniga marnaba kuga xadgudbin haddaan southern people aan ahay maanta gobolada dhexe waxaa ka shaqeeyo tiro aan la qiyaasi karin waa dad professionals ah teachers ah nurses ah muhandisiin ah ama engineers ah ama laamiyaday dhisooyaan ama korontaday dhisooyaan ama guryahay ka shaqaynoyaan dadkaas waa dadkii koonfur ka yimid waa dadka lagu noolyahay waa dadka nabadda jecel waay laakiin dhulkoodii ayagay u dhasheenna qurbay ka yihiin maanta adalkayga wuxuu bii shobanayaa meeshaas waxaan kaloo sheegaynaa masjidka kale walaalahayna aan u naqaano maxaadiriga soomaaliya waa maxaadiri imay maxaadiriga waxaan leenahay haddaadan heerkaan adi aad gaartay haddaan maay ahayn ma aadan gaari lahayn sababtoo ah maay markaan leeyahay south west state ayaan ka wadaa ama koonfur galbeed deegaanka ah oo dadka degan daray soo dhaweeyeen beeray siiyaan dhulay siiyaan wallaahi waxaa laga yaaba hataa inay sidii almuhaajiriin walansaar markay yimaadeen ay u guuriyeen walaalahooda kale oo muhaajiriinta ahaa dadaa naagahoodii u furay oo nimankii yimid martada aheyd siiyeen historyga islaamka ayay ka dhacday koonfuray ka dhacday taas muxuu ilaahay kasay waxaan ka soo baxaan u malaynayaa markaan ka imid dhinaca hoosaan soo mara ninkii dhulku yaqaano inkastoo hadda inay naga badiyaanba laga yaabaa kuwa xooga ku haysto dhowr isbaaraan tiri ninkii baabuurku waday cunug yar waayo toban iyo toddoba jir inuu ahay u malaynaa cunug yar kan la eg ayaa qori ama mindi u wataa war yaa tahay adiga war aniga askari dawladda ka socdaan ahay hay maxaa tahay mindidan maxay tahay mindida ninkii edab dara keenaan ku gowracaya madaxtooyadan dagaala ka socda oo ah motion prime ministeran ridayna prime ministeran keenaynaa madaxweynaha maanta ridaynaa shalay waxaa maqlaysaa speakerkan ridaynaa berita waxaan ridaynaa ninkan wasiirkan qabiilkayna maahan soo ma garan marka southern ama soomaali koonfur galbeed runtii waa la abuse gareeyey waxaan codsanayna waxay tahay walaalow isfiiriyo halahan kadib waa dhib sidii walaalkayna u yiri waddankaan annagaa leh aan wada dhisano haddaan isu tagno waa dhisan karnaa laakiin haddii oo maalin walba anarka adi aragtid anarka meel ay ku gaaraysa ma jirto